barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadiyo xasan guni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nawaaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaaraha anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorka roona waxaa ka mid ah barcelona oo ku dhaqaaqday saxiixa john kasic barcelona oo shaacisay xilliga ay dib uga laabanayaan garoonkoodii hore ee camnow liverpool iyo conate oo ay ka dhex qaraxday iyo real madrid oo isha ku haysa khilaafka daafacan iyo kooxdiisa darwin nunes oo macsalaameynaya jamaahiirta liverpool barcelona oo ku dhaqaaqday saxiixa john kasic dhegeystayaal qodobadaasi kuwa kula xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha oo diyaargarooba
barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab hagaag aan ku bilaabaya kooxda barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay dib uga soo laabanayso garoonkoodii taariikhiga ahaa ee camnow tobanka agosto warbixinta ayaa lagu faafiyey bogga rasmiga ee kooxda iyo baraha bulshada iyadoo lagu soo sheegay iyadoo lagu sheegay in garoonka dib looga furayo ciyaarta john cam trophy taasi oo calaamada u ah diyaargarowga xilli ciyaareedka cusuba barcelona ayaa ka maqnayd camnow tan iyo labada kun iyo saddex iyo labaatanka sababo la xiriira dib u dhiska weyn ee lagu sameynayay garoonka inta uu socday dhismaha kooxda ayaa kulamada gurigooda ku ciyaareysay garoonka olombica soo laabashada camnow waxay u tahay barcelona mid muhiim ah maadaama ay muujinayso calaamadka aan yidhaahdee dhammaadka marxaladda adaga oo ay kooxdu martay waxayna taageerayaasha heli doonaan fursadda ay mar kale uga dabaaldegaan garoonkooda caanka ah
barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqee bulshayahay ragiyo
dumaacab
dhanka kale ciyaaryahanka qadka dhexe ee liverpool ee soblsai ayaa si caada u sheegay inuusan si fudud uga tanaasuli doonin booskiisa xiliha ay sii kordhayaan wararka sheegaya in kooxda ay dhimaysay heshiis boqol iyo konton milyan ah oo lagu keenay florence wits iyadoo la filayo in wits uu ku soo biiro kooxda xagaagan waxaa la isweydiinayaa booska ah sublsae uu safka koowaad ka galayo hase yeeshee xidiga reer hungaria ayaa si geesinimo leh uga hadlay arrintaasi inta lagu guda jiray xafladda ay qabanqaabiyeen wakiiladiisa dhammaadka xilli ciyaareed xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay dhanka kale liverpool ayaa wajahaysa caqabada cusub oo suuqa kala iibsiga xagaagan kadib markii ahay garabka weerarka ee reer itali ee federico jaiza u muujiyey rabitaankiisa ah in uu ka tago anfield si uu u helo waqti ciyaareed joogto ah xilli ciyaareedka soo socda inkastoo xiriir wanaagsan ah kala dhexeeyo tababarayaasha iyo saaxiibadiisa kooxda haddana fursadaha kooban ee uu ka helay shaxda koowaad ayaa ku riixaysa jaisa inuu raadsado koox uu ku ciyaaro uu ka ciyaaro door muuqda iyadoo ay jirto tartan xoogan ah oo ka jira boosaska weerarka saxafiga lagu kalsoon yahay fabrazio romano ayaa shaaciyay in jaisa uu liverpool kusoo biiray xagaagii hore uu weli xiisaynayo in uu dib uga laabto sire e isagoo talyaaniga ah u arko meesha uu doorbidayo haddii uu ka tago premier leaga
dhanka kale real madrid ah ayaa lasoo sheegayaa in ay wadaan qorshaha ay ku doonayaan in ay kula soo saxiixdaan difaaca dhexe ee liverpool ee ibrahim konate kadib markii uu diiday dalab cusub oo heshiis ah oo ay reediisa ay usoo bandhigeen sida ay sheegtay cowd offside ciyaaryahanka faransiiska ah ee lix iyo labaatan jirka ah oo heshiiskii usoo dhacaya sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka ah ayaa muujinay ayaa muujiyey in uu ka niyad jabay soo jeedinta liverpool taasi oo si weyn uga salaysnayd gunooyin ku xiran qaab ciyaareedka halka uu heli lahaa mishaar asaasi ah oo sare khilaafkan ayaa sare u qaaday cabsi laga qabo in la arko dhacdo lamid ah tan arnold oo kooxda ka tagay taasi oo keentay in real madrid ay tixgeliso in ay dardargeliso qorshaha ay ku soo qaadanayso konate oo door muhiim ah ka ciyaaray hanashada liverpool ee horyaalka premier leaga xilli ciyaareedka hore
barbaartii la soo barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayrad iyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan halootumo barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayrad iyo dumaan barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayrad iyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan halootumo barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayrad iyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan halootumo
darwin nunes ayaa muujiyaya doonistiisa ah in uu ku biiro kooxda napoli isagoo ogolaaday heshiis ah soconaya ilaa sanadka labada kun iyo soddonka kaasi oo uu ku qaadanayo mashaar asaasi ah oo dhan shan milyan ah sanadkii iyo gunooyin dheeraad ah sida uu sheegay nicol shera isagoo wado hadallo xoogan ah wada hadallo xoogan ah oo usoo bandhigtay oo ay ay isla dhexmareen napoli iyo liverpool weeraryahanka reer Uruguay ee 25 jirka ah oo xilli ciyaareedkii hore toddoba gool ka dhaliyay 47 kulan ah ayaa dhowaan diiday dalab lacageed oo weyn oo ugu yimid koox ka dhisan Sacuudiga isagoo doorbiday inuu sii joogo qaaradda Yurub Liverpool ayaa ku qiimeyneysa Nunes ku dhowaad 50 milyan waxaana ay haatan wada hadallo kula jiraan Napoli oo dooneysa in ay xoojiso weeraryahanka weerarka tababare Antonio Conte dhanka kale Thomas Partey ayaa ugu dambeyn ka hadlay wararka sheegaya inuu ka tagayo Arsenal iyadoo la isla dhexmarayo in Martin Zubamendi loo keenay si uu u bedelo booskiisa xidiga xulka qaranka Ghana ayaa ku biiray Gunners shan sano ka hor isagoo kaga yimid Athletic Madrid lacag dhan konton milyan inta uu joogay kooxda waqooyiga london batey wuxuu door muhiim ah kalaha ku lahaa qorshayaasha kala duwan ee tababare michael arteta isagoo noqday lafdhabarka khadka dhexe laakiin kow iyo soddon sano jirkan qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa horaantii juun wuxuuna hadda yahay ciyaaryahan xor ah oo la hadli kara koox kasta oo xiiseynaysa arsenal waxay toddobaadkii hore xaqiijisay in weli wada hadallo hog ay kula jiraan batey iyagoo rajaha ka qaba inay heshiisa gaabanna la gaaraan si uu kooxda usii joogo wahagaaga dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha sanguni haatana kusoo dhowaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta in ka badan laba iyo toban naadi sidoo kaleetana waayihiisa ciyaareed wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhowaad sagaal iyo toban sano waxaa u suura gashay in ka badan laba boqol oo gool shabaq inuu gaarsiiyo qofkan ka hadlayna shaksi kalema waa lejendiga caanka ee faransiiska ee lagu magacaabo nicolas anelka kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayiisa ciyaareed markuu ahaa mid kamid a ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu khatarsan haddaba waa kuma nicolas anelka anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisao dhammaystiran waa nicolas sabistin anelka wuxuu dhashay afar iyo tobankii maarso kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka faransiiska dhanka dabcan nambarka sagaalaad kaga ciyaaro sidoo kalena wuxuu u ciyaaray qaar ka mid a kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin baris san german arsenal real madrid liverpool manchester city chelsea yuventus iyo kooxo kaleeto sidoo kalena waxaa u suura gashay xulka faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan lixdan iyo sagaal kulan asigoo kula guuleystay koobkii euro laba kun iyo sidoo kale wuxuu la qaata tartankii ahaa fifa confederation scap ee sanadii laba kun iyo koodii la ciyaaray wuxuuna kala qayb qaata tartamo kala duwan oo caalami ah markii aan fiirina bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shakhsiyadda nicolas anelka wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan lajesne ee ka tirsan dhankaasi gudaha faransiiska qoyskiisa ama waalidiintiisa waxay kasoo jiraan jasiiradda loo yaqaana martinigua oo ku taal dhankaasi bariga karabiyaanka sanadii kun sagaal boqol toddobaatan afartii ayay dabcan gudaha faransiiska imaadeen anelka sida u diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha faransiiska sidoo kale daawadayaasha qiimabada waxaa u diiwaan gashan hooyadiisina ahayd xoghaye ka ah dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha faransiiska markii la fiiriyo nicolas anelka waxaa la dhasheen laba wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mida kuwaasoo lagu kala magacaabo kalowd anelka iyo sidoo kale diidyar anelka shaksiyadda analka intaas kuma eka waxaan soo qaadan karnaa waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo biljamka ah magaceeda uu yahay barbara towsa taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga koreografic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhiga aflaanta lamaanaha waxaa u joogaan laba wiil oo lagu kala magacaabo kay analka oo dhasha sanadii laba kun iyo sideedii iyo wiil lagu magacaabo kaahil analka oo dhasha sanadii labadii kun nicolas analka markii si hoos usii fiirino diintiisa dabcan uu haysta ninkan waa diinta islaamka sida haatan diiwaan gashan waxauu dabcan analka shaaca ka qaaday asigoo lix iyo toban jir ah inuu qaatay diinta islaamka oo muslim noqday sidoo kaleetana waxaa diiwaan gashan sky sport daawacday in sanadii laba kun afartii mar uu tegay gudaha united arab imarates uu ka sheegay inuu muslim yahay sidoo kalena u qaata magaca cabdulsalaam bilaal inkastoo inta badan uu ku caanbaxay nicolas anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay saa darteed marka anelka waxaa la cadeeyey asigana uu sheegay inuu dabcan diinta islaamka qaatay kuna xasilay markuu lix iyo toban jir ahay daawadayaasha qiimaha badan weeraryahankan faransiiska markii la fiiriyo socdaalkiisa ciyaare kasoo bilaabo sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kooxda baris san german wuxuu kusoo gabagabeeyey sanadii laba kun iyo shan iyo toban kooxda lagu magacaabo mumbai city oo dabcan ka dhisan gudaha hindiya muddadaas uu kubadda cagta kusoo jira wuxuu ciyaaray lix boqol toddobaatan iyo kow kulan sidoo kalena wuxuu shabaqa gaarsiiyey laba boqol iyo toban gool xulka faransiiskana wuxuu ka tirsanaa intii u dhexeysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa laba kun iyo toban asigoo dabcan u ciyaaray lixdan iyo sagaal kulan wuxuu shabaqa gaarsiiyey afar iyo toban gool shakhsiyadiisa markii la fiiriyo koobabka guuleysto waxaa qeybka english premier league inuu la qaado kooxda arsenal xilli caradka sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo sideed isla waqtigaasna wuxuu la qaaday f a kaabka iyo sidoo kale f a comuni shield real madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada yurub sanadii labadii kun baris sanderman wuxuu la qaada tartanka loo yaqaano intertota kaab sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda fanerbaji oo kula guuleystay horyaalka turkiga sanadkii laba kun iyo shan laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda chelsea asigoo kula guuleystay premier league sanadkii ah laba kun iyo toban f a cab wuxuu la qaaday laba kun iyo sagaal iyo laba kun iyo toban wuxuu sidoo kale la qaaday f a communi shild halka markuu chelsea joogana uu kaalinta labaad gala markay noqoto tartanka uefa champions league oo laga qaaday sanadii laba kun iyo sideedii nicolas anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray italian seraada yuventus muddo kooban la joogay wuxuu kula guuleystay italian seraada xilli caaladkii laba kun iyo labaiyo toban iyo laba kun iyo saddex iyo toban sidaan ka dhawaajin xulka faransiiskan wuxuu la qaaday koobkii qaramada yurub ee sanadii labadii kun la qabtay iyo tartankii fifa confederation scap ee sanadii laba kun iyo koodii la ciyaaray anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxaa qeybkee markii la fiiriyay ninkan ku guuleystay gool-dhalinta english premier leaga ama waxaa loo yaqaana premier league golna boot xilli ciyaareedkii laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal sidoo kalena waxaa u diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaareed kala duwan kasoo muuqday kooxda ugu wanaagsan english premier leaga xilli ciyaareedka sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal iyo laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal anelka sidoo kalena hadda kahor wuxuu ku guuleystay ciyaaryaanka ugu wanaagsan english premier leaga dhalinyarada ah xilli caaradka sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal waa tahay haddii aan halkaasi ugu gudubno taariikhda ciyaaryahankaasi muslimka ah kooxda barcelona ayaa si buuxda ugu shaqaynaysa si ah ay u dhammaystirto saxiixa nico williams xagaagan xidigan oo laba iyo labaatan jir ah ayaa la sheegaya in uu doonaya in uu ku biiro kooxda reer catalania iyadoo durbadiiba kulan dhex maray agaasimaha barcelona edeco iyo wakiilka ciyaaryahanka ee flix tenta warbixinna uu qoray sports ayaa sheegtay in deco lagu arkay garoonka diyaaradaha ee barcelona isagoo u safraya evisa waxaana la socday bajanna iyo xubno ka tirsanna shaqaalaha farsamada ee kooxda waxaa la filayaa in ay mar kale la kulmaan taint si ay u dhammaystiraan arrimaha heshiiska guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inooga barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha sangooni barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barbaarti lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayradii duuman sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo barbaarti lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayradii duuman sacab sacab sacab